halkani waa shabakada warbaahinta idaalia news dot com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo
runtii isbedelo aan aan socowga siyaasadeeda inta badan loogu badan loogu baran ayaa soo kordhayay xilliga salmaan hadda xilka uu hayo boqolkan maalin wuxuu qabtay wax ka badan boqol iyo afartan go-aan inuu gaaray oo gudaha ama isbedelo ah oo uu sameeyey oo ugu muhiimsan tahay in habkii loo bartay ee dhexaltooyada loo xukumi jiray mamlakada ama boqortooyada sacuudiga wax ka bedelay waa markii ugu horreysay uu soo geliyo ilmihii uu awoogu ahaa asaasihii dowladda ee boqor cabdilcasiis ay qabtaan kaas oo maxamed bin naayif iyo maxamed bin salmaan waa markii ugu horreysay oo soo gaaraan jagooyinka hadda dhexal sugidda ah go-aanada aada ku adag oo kale oo qaata waxay ahayd waxaa la dhihi karaa iyadana waa markii ugu horreysay in muddo ah nin boqortooyo dhexal sugid ah uu xilliga ka tago isagoo nool qaraarada ama go-aanada kale oo salmaan uu qaatay waxaa ka mid ah in siyaasadiisii dibadda uu ku aadi lahaa uu ku bilaabay gudaha macnaha maanta sacuudiga yeman waxa ka dhacayo iiraan iyo mataqaanaa siyaasadeeda ay gobolka inta badan ku haysato isbedelada sacuudiga dhanka ciraaq inay ka tagta laga baqaayo salmaan inuu isbedelkaas wuxuu ku wajahi lahaa uu ka bilaabay gudaha caalamul islaami wax badan ayuu u baahan yahay laakiin waxay kusoo kordhinka waxay tahay ilaa iyo markii waxaad moodaa caalamul islaam khaasatan qeybsadig inay hogaanka loogu baahnaa in dowladda sacuudiga ay mar keliya ay isu keentay sagaal dowladood wax ka badan oo muslim ah oo ah laskala soo wada go-aan leh taa caalamul islaami waxay u keentay in uu mar labaad yadadiilo sacuudiga oo israahdo waa laga baxay islaami uu hordayay lama dhihi karo tallaabooyinka hadda dhacay waa tallaabooyin istrat ah wax inay maqanaa taktiik yar ay noqoto watanna aada looga inta wadarta dalka yeman shacbiyada hadda uu la socdo waxaa ka mid ah isbedelada hadda uu keenay horta waxay tusayaan in shacabka sacuudiga ay hadda ku kalsoonaadaan ay og yihiin meesha laga xukumo mar haddii uu isbedelay tooyadii oo keenay weli ka baqayn waa ka bixin kale dowladda uu soo dhisa ama wasiirada uu soo dhisa dowlad shacabka u dhow oo dhegeysato